servicio Rodrigo Naranjada, señor Casero Pública de Medio Económica, Welcome Ambassador.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaar ku-xigeenada wasiirada xildhibaanada diyaaladda soomaaliyeed ee waddanka kenya nairobi waa salaamantihiin halkan waxaa usoo istaagay inaan soo dhaweey ra-isul wasaaraha laakiin waxaan rabaa ra-isul wasaaraha inaan u sheego inay maanta ahayd qorshaha in lagu kulmo isli laakiin shirki lagu dheeraada awgeed aan ku shiri weyno isli laakiin waxaan ballan qaadayna insha allah tacaala in marka dambe uu ra-isul wasaaraha yimaado in jaarada jaaradda soomaaliyeed ee degan nairobi uu kula kulmi doono xaafadda isli hadduu la ihahdo midda kale ra-isul wasaare maalmahan waxaa socdeen oberationo ka jiray waddanka kenya gaar ahaan magaalada nairobi shalay waxaan la kulmay jaaradda soomaaliyeed xaafadda isli aan kula kulmay waan la hadlay u sheegay in dowladda kumeel gaarka ay diyaar u tahay inay difaacdo aan kala hadlay dowladda kenya kala hadlay in aanan la abbaarin dadka soomaaliyeed oo jooga anigoo aaminsan in ganacsatada soomaliya halkaa degan ay aan dhihi karo badankooda ama aan dhihi karo boqol kiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal sagaal ay yihiin dad amniga dhowra dad sharciga ilaaliyo shalaytan ay ii ballan qaadeen inay nagala shaqeyn doonaan haddaan safaaradda iyo dowladda kenyaba inay iska iska soo saaraan dadka yar oo aan dhigi karo aadka iyo aadka u yar oo mataqaanaa ku dhex jiro ama nabadda nacab inay soo saaraan ballan qaadeen annaga haddaa safaaradda inaan waxaan ballan qaadnay inaan ayagana aan difaaci doono la shaqeyn doono hadduu la yihahdo maamaha socda aan bilaaban doono diiwaangelin oo aragna in dadka soomaaliyeed oo degan halkaan la diiwaangeliyay kulli marka war kuma dheeraanayo mudan ra-isul wasaare kusoo dhawo
bismi illahi raxmaan iraxiim runtii aada baan ugu mahadnaqayaa dadkii iska xilsaaray soo warqaabqaabinta shirkan aanu ku kala warqaadanayno iskuna waraysanayno meesha nairobi baa la yidhaahdaa warna idinkuma seegana marka anigana lagooya iitaan u malaynayaa marka waxaa kolley ogtiin baan idiin sheegay idinku celcelinayaa bay ila tahay halkan baa nimid runtii wafdi aniga iyo wasiirada ila socdaa waxaan u imid dowladda kenya inaanu kala hadalno arrimo badan oo kolley naga dhexeeya labada dowladood dariso oo walaala ah oo xiriir fiican ka dhexeeyo sidii xiriirkaas loo horumarin lahaa guud ahaan iyo gaar ahaan arrimahan waayahan ka socday gobollada jubbooyinka inaanu iska wareysano waad la socotaanoo wafdi dowladda kenya ayaa noo yimid sideed tobankii octoobar xamar noogu yimid wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaashaandhigga marka heshiiskii na dhex maray inaanu sii horumarino kana sii wada hadalno intaan taa ugelin marka waxaan rabaa inaan wax yar warbixin idinka siiyo kolley xildhibaanadii baa joogo oo dadkaan wada garanayno weeye marka dad ajnabi u warramaya ila tahay inaan ka warbixiyo waddankii inta aan ka ogahay marka waxaan ku bilaabayaa waa la socotaan oo soomaaliya sanadkan waxaa ka jiray abaare aada u xun ilaa afar milyan oo qof oo soomaaliya ayaa abaarahaasi ay ay saameeyeen ilaa toddoba boqol iyo konton kun oo qofna waxaa la yidhaahdaa waxay ku dhawaaday inay macluul dhintaan waxaan rabaa runtii arrintaas inaan ka hadlo xoogaa sababta waxaa weeye abaarta soomaaliya ka dhacday kolley waa rabaani ilaah baa keena abaarta laakiin waxay ahayd abaar annagu aan gacanteeda ku suubsannay sababtoo ay tahayna waxaa weeye waxaanu aanu baabi'inay environmentkii bi-adii ayaanu ku ciyaaray soomaaliya waa waddan abaara waxaa la yidhahdaa lagu tilmaamay inuu yahay simi arid country micnaheeda waxaa weeye waa waddan aan abaar yani waddan qalalan weeye haddana waddanka noocaasa oo la yidhaahdo waddan abaara weeyo de waddan yani dhir badan iyo forest badan leh ma aha ayaa haddana waxaanu waxa weeye oo haddana dhoofinaya dhuxul runtii bii'adeennu ma qaadi karto dhuxusha anagu aan shidano midda aanu isticmaalno baysan qaadi karin iska da inaanu dhoofinay saad la socotaan oo soomaaliya waxay lahaan jirtay waxaa la yihahdaa cyclical drought drought cyclistahoo soo marta waxaan laakiin waxay ahaan jirtay tobankii sana mar inaanu abaar ay nagu dhacdo lixdan iyo afartii abaar baa dhacday toddobaatan iyo afartii abaar baa dhacday sideetan iyo toddobadii sagaashan iyo saddexdii hadda cyclekaasi wuxuu kusoo koobmay in labadii sanaba ay abaari dhacdo taasina waxa kalifay waxa weeye sida aanu u baabi'inay bi'adii geedihii aanu jarnay ee aanu marka shidanno oo cunnay marka mideeda kale abaartu khasab maaha inay isu bedasho macluul maraykan baa abaari ka dhacdaa marka abaartu waa iska dhacdaa biyalaantu waa dhacdaa roob yaraantu waa dhacdaa laakiin abaar kastaahi isuma bedasho macluul tan maxaa keena marka inay macluul isu bedasho waxaa keenay waxaa weeye dhibaatada ka taagan waddanka instabilityga nabadgelya la-aanta dadkii oo xataa hadda maalan eryooyinka yani dhulka ay xukumaan al-shabaab aan la gaarsiin karin aan la gaarsiin karinin aan la gaarsiin karin gargaarkii runtii markii ay dhibaatada ay abuurantay abaartu aanu aragnay abaarta iyo macaluusha oo dadkii gobolladan koonfureed deganaayeen ay usoo baxeen xamar dawladdu waxay isku dayday intii tabarteeda inay wax ka qabato waxaa la saaray guddi wasiiraah waxaanuna isku daynay dadki inaanu u samayno xeryo xeradii u horreyso la sameeyeyna waa xerada la yihahdo badbaado aada maqasheen oo hadda ilaa dad ka badan soddon kun oo qof ay ku nool yihiin iyo kuwo dambe oo ka dambeeyey oo rajo iyo wax lamid ah ayagoo weliba annaga budgetkayagu uu aada u yaryahay ka dawlad ahaan o aad garanaysaanoo dakligana soo galaahi bisha ugu badanna waa hal milyan iyo bar bisha yani yani kalena waa toddoba boqol oo kun ilaa sagaal boqol oo kun oo doolar wey ayadoo saas tahay ayaa shan boqol oo kun oo doolarkii ugu horreysay hafa milyankii ugu horreeyey dawladda ayaa ku deeqday intii aan aanan international community-ga aanan ka codsan inayna soo gargaaraan runtii kabacdi adduunkaan u qeeldhaan u samaynay responska ka yimidna wuxuu ahaa runtii mid aada u wanaagsan oo aanan filayn sida loo soo jawaabay mararka qaarkood dhibaatadu markay dhacdo musiiba markay dhacdo musiibadaasi qofkii caqli lahi ama communitygii ama ummaddii ay caqli fuyow lahi waa inay challenge-gaas iyo dhibaatadaasi ay u badashaa opportunity laakiin opportunity-ga wayba noo timidba waa la socotaanoo waxaa dhacday in adduunka noo yimid dawladdii dawlad badan noo yimaadeen prime ministerkii horreeya turki inuu yimid madaxweynihii jabuuti noo yimid madax kaloo dhani ay timid waa la socotaanoo wakti waxaana soo martay markii uu wasiir wasiir ku-xigeen dabadda ha yimaado mararka qaarkood kullay aanu airboor ka aadi jirnay laakiin hadda airboor ma tagno iyaga noo yimaada kulligood kulla soomaliya noogooda yimaada iyagoo socda taasina isbedelka dhacay ka mid tahay opportunity-ga abuur abuurantay ka mid tahay opportunity kaloo abuurantay waxaa weeye in waddankii uu xoroobo si dhaqso ah oo la socotaano al-shabaab lixdii august laba kun iyo kob iyo tobanka xamar bay ka baxeen dagaal ku socday muddo dad waxay yidhaahdaan al-shabaab waa iska tageen al-shabaab faataxa kuma bixine khasab baa lagu bixiye maaragta marka haddii marka security-ga wax iska bedeleen adduunkiina yimid waxaa la rabaa marka in opportunity-gaasan ka faa'idaysano waxaan is leeyahay sidii la rabay ugamaanaan faa'iidaysan ama ha noqoto gabasito xumo dhanka iyaga ah ama ha noqoto si kalaba noqotee waxaa moodaa inaanaan sidii la rabay uga faa'idaysanayn laakiin insha allahu kolley waxa weeye isbedel yimid weeye oo dalkii iyo dadkii ku dhacay weeye oo loo baahan yahay in la ogaado taas marka waxaan uga baxayaa dhanka abaarta iyo wixii laga qabtay iyo chanceska iyo opportunityska jira weeye waxaa hadda jira wadamo badan oo diyaar u ah inay soomaaliya maanta wax la qabtaan wax kala qabtaan dhanka gargaarka dhanka dabudhiska iyo horumarinta intaba diyaar u ah dhaqaalana diyaar u ah niyad sami wanaagsanna ee diyaar la ah annaga nagu xiran taha marka inaan ka faa'iidsayna in kale markaan usoo gudbo dhanka siyaasadda waa la socotaanoo markii lasoo saxeeya kambala ka hor kabacdi waxaan dhacay shirkii ka dhacay bishii september afarteeda ilaa lixdeedii xamar la yidhahdo shirkii waa tashiga soomaaliyeed runtii shirkaasi dad badani isma lahayn waa u dhacaya ka soomaalida looga loogama baran inay inta isu yimaadaan wakti yani kooban oo mucayinah intay wax ku heshiiyaan ay wax soo saaraan laakiin runtii shirki waa u dhacay iyadoo weliba ay tahay shir noocaasa oo kale oo soomaaliya ka dhacay kii u horreeyey way jiraan shiro waddan gudihiisa ka dhacay shirkii sagaashan iyo saddexdii ka dhacay borame oo lagu abuuray somalilan shirkii ka dhacay sagaashan iyo sideedii garowe oo lagu abuuray puntland way jiraan shirar ka dhacay laakiin localizer ah oo maaragtay laakiin shir entitiskii waddanka ka jiray ay isugu yimaadaan iyo dowladdii dhexe waxaa kii horreeya oo ka dhaca xamar waxaa timid puntland waxaa yimid galmudug waxaa yimid ahlu sunna wajamaaca iyo dowladdii oo kasoo qayb gashay shirkaas wakti yar oo laba beri gudo saddex beri gudahoodana waxaa kasoo ma kasoo baxay documentiga la yihahdo road mapka runtii road mapka waxaan is leeyahay waa documenti aada u wanaagsan ciladihiisa waa yeelan karaa laakiin documenti waxaa weeye annagana ka dowlad ahaanna gaargaraynaya oo nawadaya naguna khasbaya mar walba inaanu feejignaano oo waxqabad aan la nimaadno sababtoo a wuxuu leeyahay wakti timelines buu leeyahay shaqo kastoo mucayan lagu qabanayo deadlinesna waa u leeyahay marka la rabo inaan miidgarayno mar walba marka taasi maaha inaan asxaan u samaynayno cid kale laakiin annaga laftiga yaga wayna xirxiraysaa wayna korosregaranaysa macnaha waxa weye waxay nagu khasbaysaa inaan wax samayno runtii marka roadmapkaasi wuxuu ka kooban yahay afar waxyaabood saa la socotaan mid waa security-ga waa nabadgelyada midna waa reconciliation waxa la yidhahda iyo political outreach oo ah dadkii in la nabadeeyo goboladiina la gaaro iyo iyo dalka intiisa kale saddexaadna waa constitutionka in waddanka loo sameeyo constitution loo sameeyo kan afraadna waa dowladnimo wanaag marka haddaan midab waxyar ka taabto dhanka nabadgelyada runtii dowladu jeedan wax badan baa iska bedelay dalkii xamar waa xor maanta boqolkiiba sagaashan iyo sideed baa leedaha sagaashan iyo sagaal meelo yar bayna markaani kaga dambeeyaan insha allah wakti dhowna waxaan umalinayaa in inta yartoo hartina la israacin doono xamar kabacdina aanu la isku dayo in la furo marka dhanka koonfurtana la soo aado dhanka waqooyigana la aado oo safety zonka dhulka yani nabad nabadda lasii ballaariyo yani xoreyntu dhanka kalena waa ka socotaayoo dhanka gado iyo koonfur galbeedna waa ka socotaa dhanka kaloo jabooyinkana waa ka socotaa marka insha allah wakti aan dheer waxaan is leeyahay shabaab waa laga saaraya xamar iyo iyo dalka inkastooda waxyaabaha ay ka mid tahay inaanu samayno roadmapka ku qoran waxa weeye in la sameeyo waxa la yihahdo national security stabilization plan oo ah qorshaha xasilinta dalka qorshahaasi hadda waan samaynay ayadoo weliba la tashi lala samaynayo dadka kale oo annaga wax nala wadaag entitiska kale oo dowladda dhex wax la wadaaga oo ay ka mid yihiin puntland galmudug ahlu sunna wajamaaca iyagoo lala tashanayo ayaa hadda la dhamaystiray qorshahaasi isbuucii lasoo dhaafay ayaa golaha wasiirada laga baasgareeyey haddana waxaa loo gudbinayaa baarlamaanka si ay uga doodaan kabacdin u ansixiyaan kaas ayuu kaas ayuuna ku cad yahay qorshaha xasilinta dalka ama ha noqoto dhismaha ciidamada dhismaha boliiska maxkamadaha sharciga iyo kala dambeyntii halkaasuu ku cad yahay waa documenti runtii aada looga shaqeeye weeye marka iyadoo ay socoto sifaynta dalka iyo xasilintu ayaa haddana eh, dhismihii eh, because waxa weeye runtii haddaanan eh, wax walba waxaa ka horeeya nabadgelyada nabadgelyada waxaa u asal u ah rule of law sharciga iyo kala dambaynta isna waxaa lagu gacmo u ah inaan leenahay ciidamo xoog leh oo soomaaliyeed oo oo wadankana nabadgelyadiisa eh, difaaci kara eh, boliis xoog leh iyo sharciya kala dambayn eh, dhab ah in in la abuuro Een, haddaan usoo laabto dhanka constitutionka een, iyana waxa weeye eh, road map ay ku caddahay in constitution la sameeyo kole hadda waa la socota hore waxaa u jira qabyo qoraal eh, laga soo shaqeeyey Een, dhowaan waxaan magacaabay eh, waxa la yidhaahdo een, eh, eh, the committee of experts oo runtii iyana ah, la rabo inay ka qayb qaataan Een, inay meesha hadda uu joogo laga sii eh, laga sii ambaqaado laga sii horumariyo ee si deg degana loo sameeyo een eh, constitution eh, dhab ah eh, constitution ku beesgaraysan shareecada islaamka een ka tarjumaya dhaqanka eh, Soomaaliya Soomaali customary law een Soomaalina leedahay ee Soomaalina lagu dhaqi karo een marka taas inaan ka shaqeyno eh, waqti macayin leeyahay in lagu qabto een haddii wadanku xasilo oo la sameyn karo eh, census iyo referendumna markaasi uu noqdo dee constitution dhab oo jira haddii kalena si kale oo lagu ansixiyo ee uu noqdo marka interim constitution ee lagu howlgeli karo ee august 2012 haddii la hayo een dhanka een reconciliationka iyo political outreachka amase ee nabadeynta dalka iyo dadka in la gaaro een ayaa laftigeeda horumar badan baanu ka sameynay een waa la socotaan anigu bishii September bilowgeedii waxaan tegay ee, Puntland ee, wax yar ka bacdina waxaa yimid madaxweynaha sheekh shariif sheekh axmed Een, ka bacdina waxaan usoo gudbay galmudug Een, runtiina maaragtay een, isafgarad wanaagsan ayaana dhex maray heshiis baanu kala seexanay ee, labada dowlad goboleedba ee dowladda la galeen Een, marka dhankaas waxaa isleeyahay horumar aan u- yani hore looga samayn oo wanaagsan ayaanu ka samaynay insha allahu dalka intiisa kalena waxaan jecel lahay in aanu deg deg u gaarno actually aniga waxaa ii qorshaysnaa een maraykan baan aaday si lama filaan ah haddaana bixi lahayn qorshahaygu wuxuu ahaa inaan aado ee, galgaduud een inaan aado ayaa ii qorshaysnay haddana waa aadaya haddii lahayd waqti aan dheeray Een, dhanka ee, dowladnimo wanaagga good governance een, anigu ee, dhaqaalayahan baan ahay oo een, waxyaabaha waxaa ku qori jiray waxaa ka mid ahaa ee, good governance-ka Een, runtii waxa weeye soomaaliya een, waa ay duntay Een, marka wadan uu uu civil war ku dhaco uu burburana ee, waxyaabaha ugu daran oo burbura waxaa ka mid ah institutionska haykalka dowladnimo marka taa haddii la waayo oo taasu ay burburto ee dowladnimo ma jirayso Een, marka runtii waxaan u baahannahay in waxaa yacni jirta la dhisayo iyo sabta la dhisayo waxaa ka muhiimsan institutionska foundation yani dowladnimadu good governance-ka dowladnimo wadaaga waxaa asal u ah good institutions institution haykel dowladnimo oo wanaagsan Een, marka good governance laga hadlo badanaa waxaa laga hadlaa dadku ay soo qaadaan corruption ka in lala dagaalamo Een, soomaaliya waxaa la yidhaahdaa waa the most corrupted country in the world yani wadanka adduunka ugu corruption badan marka nima waxaa jira transparency international oo waynala dabagaleen yani nama yimaadaan wad- wadanka ma yimaadaan ma arkaan malihi corruption ma jiro of course yani corruptionka waxaa la yidhaahdaa lagu difaangalaya lagu micneeyaa Een, waxaa ingiriis lagu yidhaahdo the sale of public office for private gain manaa waxaa weeye inaad iibiso xafiiska adigoo uga faa'iidaysanaya dantaada shaksiga ah marka hadda xafiisyo badan ba malihin anagu ka dowlad ahaan laakiin lama ikirayo inuu jiri karo corruption Een, marka eh, transparency international mar walba waxay tirahdaa soomaaliya waa the most corrupted country in the world saa la socotaan anagu hadda saan idiin sheegay budgetka dowladdu dowladda dhexe waa sagaal boqol oo kun ilaa hal milyan iyo bar yani bishu badxiran jirana toddoba boqol iyo konton kun sagaal boqol oo kun oo dollar marka u badan tahayna hal milyan iyo bar marka hal milyan iyo bar haddaanu mushaar ka siino een, saaxiibaday shan boqol iyo konton xildhibaan haddii aanu ka siino ee, dowladdii een, ee, ee, mushaarkeeda aan bixino haddii aanu bixino een, ee, current expenseski kharashkii yacni oo ee, wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo cunnada ee raashinka ciidamada qaarkood ayaan intaa ka bixinaa marka marka corruption intee leeg baa meesha ka soo bixi kara wey su-aasha hadda joog baa jir dhow jeer aan dadka u sheegado nigeria baa waxaa la oran jiray waxaa weeye waddanka adduunka ugu corruptionka badan number one country in the world marka se number one oo ahayd ba waxaa la yidhaha nigeria waxay noqotay number lix number six marka waxaa la yidhi nigeria maxay samaysay marka se ugu yani from number one to number six miracle maaragta wax la yaab laa dhahan mucjiso waxaa la yidhi nigeria waxaanba sameyn transparency international bay laaluushtay marka annagu lacag badan ma haynaan ku leerashno transparency international si ay si ay si ay si ay si ay nooga kaxeeyaan positionka hadda ay san walba na gelinayaan laakiin runtii waxa weeye waxaa ka in ah corruption hadduu jira in lala dagaalamo weeye in lala dagaalamo weeye hadda waxaanu isbixi lasoo dhaafay aanu ka hadalnay sida loo abuuri loo abuuri lahaa anti corruption commission runtii anigu ma ogeyn laakiin waxaa jira legislation la sameeyey kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sideedii oo runtii aada u wanaagsan marka ma uma baahnaynba new legislations inaan suubino waxa weye kaas hore u jiray in aanu dib warka uga jafno kabacdina laftigiisa wixii lagu darka lagu daro kabacdina la geeyo baarlamaanka si ay u ansixiyaan haddii ilaha yidhaahdo marka in lala dagaalamo corruptionku waa lagama maarmaan waana very important weeye waxaan kolley hadda noo dhiman waxa weeye in aanu dadkii commission ka mid noqon lahaa in la suubiyo oo dee dad soomaali ahoo lagu yaqaano dowladnimo wanaag iyo iyo dad nadiif ah inaanu helno oo commissionkaas la abuuro legislationkiina la baasgareeyo kabacdin lagu dha lagu dhaqmo oo u noqdo sharci dalku uu leeyahay waxaan kaloo ka wada hadalnay nimankan donoriska in aanu samayno waxaa la yidhaahdo financial integrity